bismi illaahi araxmaan iraxiim caawa oo bisha january ay tahay sideed iyo toban laba kun labaatan iyo kow waxaan rabaa inaan marka hore halkan ka salaamo salaan uga diro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaasaskooda guutooyinkooda hurimahooda ururadooda saraakiishooda iyo saraakiil xigeenadooda dhammaan goobahooda iyo talisyadooda ay joogaan inaan salaan uga diro uguna hambaliyeeyo difaaca dalkooda ee ay ku foogan yihiin habeen iyo maalin waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutari kuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga waddamada debaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga etoobiya iyo tigree inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ay dowladda etoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan tigree waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka tababa inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan soomaaliyeed ka dagaalameen libiya iyo azarbajaan sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga etoobiya ee tigreena aan ugu caddaynaya shacabka inay yihiin been iyo malaawaal waxaan rabaa inaan u mahad celinno dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruudda ah uga qeyb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ay ciidamadaa tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen dadka diidan ee dacayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay mar kale muujiso cududeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka soomaaliyeed si ay u sugaan amniga waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka tababarkana ugu maqan yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinkeen hurdada ha ka kicinina siyaasadduna ma gasho siyaasadduna ma gasho kicinta hooyooyinka iyo brobagandada iyo beenta kuwii hore la sheegay ayaa beenoobay maalin walba in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada soomaaliyeed ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladdooda isberber taagaan ciidankooda rajada soo celinta qarannimada iyo dowladnimaduna ay u baahan tahay ciidan adag oo suga amniga si aynu dowladnimadeennu u taabagasho waa mahadsantiin